bsm اllah bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn amا bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximh اllah taعalى bsm اllahi الرaحmn الرaحيm abwaab الرadاc nuugmadii abwaabteedii waay qaala baabu maa jaa baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaa-a ku yimid yaxrumu min alradaaci nuugmada waxaa ku xaaraam noqonayo maa yaxrumu min annasabi nasabka waxa ku xaaraam noqdo abwaabtan wuxuu uga hadlayaa radaaca ama nuugmada abwaabu nikaaxna calaaqay la leedahay calaaqada ay la leedahayna waxa ay tahay sababu radaac waxaa ku xaaraam noqdo haween qofka uga xaaraam noqdo naagtana sidoo kale niman ayaa ka kaga xaaraam noqonaya radaacaas marka saddex qolo ayuu ka dhexeeyaa nuugmadu ay ka dhexaysaa radiica wax nuugay iyo murdicada midda wax nuujisay iyo wax la yidhaha labanulfaxli caanaha ninkii sababta u ahay oo iyada markaa haweentaasi inay irmaanaato sababta u noqday saddexdaas ayuu ka dhexeeyaa xurmada radaacu way u tallaabaysaa labanulfaxliga ninka caanaha sababta u ah iyo murdicada laakiin kan wax nuugay radiica isaga qaraabadiisa ma u gudbayso isaga qaraabadiisa ma u gudbayso oo wiilkan ama cunugan wax nuugay ilmaha isaga la dhashay oo aan naagtaas nuu aysan nuujinin iyo naagta waxba iskuma aha murdacada isaga qaraabadiisa marka wax u gudbaaya ma leh ee wuxuu ka dhexeeyaa keliya murdicada wax nuujisay labanulfaxli ninka sababta u ah iyo kan wax nuugay bes kan wax nuugay qaraabadiisa shuqul iskuma laha aabbihiis haweentan wax nuujisay wiilkiisa nuujisay waa guursa kara walaalka isaga la dhashay oo naagtaan aynan nuujinin waxba isuma aha ayib calaaqaadkaas buu marka ka warramaya oo kana hadlaya qaala alimaamu abu ciisa raximah llah xadaanaa axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim wahuwa bnu culaya qaala xadaanaa caliy bnu zaydi wahuwa caliy bnu zayd bni judcaan wahuwa daciifun can saciid bn اlmusayb can caliy bn abi aalibin qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam ina allaha xarama min aradaaci maa xarama min annasab ina allaha alle xarama min aradaaci nuugmada darteed wuxuu ku xarimay maa wixii xarama uu ku xarimay min annasabi nasabka uu ku xarimay yacni sida nasabkao kale u soconaysaa waay iyadana oo adiga haweenta ku nuujisay hooyadaadoo kale ninka caanaha sababta oo ana aabbahaayoo kalu istaagayaan gab ilmaha ay dhashayna walaalaha bay noqonayaan iyada hooyadeed ayeydaa bay noqonayaan sidaasay nasabka ayaad u qaabilsiinaysaa meelo waa jiraa nasabkiina xaaraam ku noqonayo radaacana aan xaaraam ku noqonaynin afar meel meelahaasay ka sheegaan kutubaha furuucdana aada uga hadasha masaladaasayb in allaha alle xarama uu xarimay min aradaaci min ajli radaaci nugmada darteed maa shay buu xarimay xarama uu xarimay min annasabi nasabka uu ku xarimay qaala fi lbaabi can caaishata wabni cabaasin wa ummi xabiiba qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan qaala xadaanaa malik bnu anasi xaa وxadaثna isxaaq bn muسى الأnصاariyu qala xadaثna macnun qala xadaثna malik عan cabdالlahi bni dinar عan sulaymaana bni yasaari عan curwaةa bn الزubayr عan caaئiشhaةa qaalat qala rasuulu الlahi slى الlahu عalayh waslm in allaha alle xarama min aلradاacati nugmada wuxuu ku xarimay maa xarama min alwilaadati dhalmada waxa uu ku xarimay qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waxadiidu caliyin xadiidu xasanu صaxiix waa kii hore qaala wاlcamalu calى hada cinda caamati ahli اlcilmi camalku sidaan weeyaan buu yihi ahlucilmiga dhammaantood min asxaabi الnabiyi sal ه l slam asxaabta nebiga ah wagayrihim iyo gayrkood laa naclamu baynahum ma ogin dhexdooda fii dalika xukunkaas ikhtilaafan wax khilaafa uma ogin yacni xukunka ahlucilmiga isku khilaafi maayaan nuugmada nasabka wixii ku xaaraama iyaduna inay ku xaaraam tahay oo nuugmadaasi taatiir ay leedahay masaa'il badan baa marka radaaca ama nuugmada soo gelaayo imisa nuugmo ayaa xurmada ay ku dhalanaysaa xaaraantinimada ay ku imaanaysaa da-da qofka nuugaayo da-diisa inteen la ictibaarinaya inteen la ictibaarinaynin masaa'il soo socda waayo waxaas oo dhan qaala baabu maa jaa-a fii labani اlfaxli ninka caanaha sababta u ah wixii ku yimid caddayntiisii ugu baabyahay ayb iyadana mas'ale radaaca gelaysa midii wax nuujisay iyada waa la gartay ninkeedii caanahan sababta u ahaa isaga xurmada xaggiisa ma soo aadeysaa ayb masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo labanu lfaxli alfaxlu huwa zawj waa ninka ninkii marka haweentaa caano inay yeelato sababta u noqday qaala xadaana alxasan bnu caliyin wa huwa alxulwaaniyu abu caliyin alkhalaal qaala xadaana bnu numayr can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata qaalat jaa camii adeerkay ayaa yimid min alradaacati nuugmada igu adeer ah yasta'dinu calaya isagoo aniga iga idin dalbanayo inuu iisoo galo fa abaytu waan diiday meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa haweenka ajaanibtaa inaan loo gelin oo aan guryaha iyo loogu gelgelin oo loogu tegin dayib waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku isagu hadduunan ogeyn qofkaani xurma inay ka dhaxayso haddaanu ogeyn asal waxaa ah inuu ku baaqi ahaanayo ajnebinimadaas leanna caaisha maynan ogeyn ninkan haddana maca daalika waxay leedahay waa diiday iyada marka haweentii nuujisay ninkii caanaha sababta u ahaa walaalkiis ninkan inuu yahay waa ogey laakiin labanulfaxli yacni midda wax nuujisay waa la gartay laakiin ninkeeda xurmada inuu isaga u yacni ay soo aadayso halkaas oo isaga laftirkiisa aabbaheedoo kale uu noqonayo taas maynan ogeyn sidaa darteed bay marka ugu diiday fa abaytu waan u diiday an aadana lahu inaan u idmo xata sta xataa asta'mira rasuula allahi sala alla ly slam ilaa aan nebiga kasoo weydiiyo dabcan isagii baa wuxuu ku yidhi adeerkaa baan ahay markaasay tiri sug nebiga ballaan soo warsado meeshaana waxaa laga qaadanayaa qofka mas'alada ilaa uu cilmi u yeelanin ama uu culimmada weydiinin sida ugu nabadgelyada badan uu ku dhaqmaa isaga ayb ee haddii ishkaal uu yimaadana in ahlucilmiga la su-aalo faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu ku yidhi falyalij calayki ha kuu soo galo fa inahu camuki adeerkaa waaye see adeer ugu yahay markaa aweentii caaisho nuujisay ninkii qabay buu la dhashay isaga idan marka adiga qofkii ku nuujiyey qofkaas qaraabadiisa waa u gudbe nuugmada oo ilmahow dhalay waa walaalaha hooyadeed waa ayeyda aabbaheed awowga uu noqonaya oo haakada xadiidkan waxaa kaloo ku daray qofka caanaha sababta u ahna qaraabadiisa lafteeda inay ugudbayso oo isaga walaalihiis adeeray kuu noqonaya ilmaha uu dhalay walaalahaw leanna aabbaha baa dhalay oo nuugmada kugu aabba-a leanna caanahan adiga aada nuugtay waxay iskaga imaadeen ama ay yacni iskugu iskugu imaadeen haweentaas wax ku jiro iyo ninkan wax ku jiro ayay iskaga imaadeen ayb laakiin cunuga wax nuugay qaraabadiisa shuqulkuma lahan ayb oo adiga haddaad haween nuugto walaalaha adiga kula dhashay naagtaas waxay isku yihiin ma laha adigunbaa adiga unbay wax kuu tahay maahane qaraabadaada shuqul iskuma lahan dhinaca radiica marka mag radaacu ku tallaabi maayo qaalat waxay tidhi inamaa ardacatni almar'atu naagta unbaa i nuujisay aniga walam yurdicni arajulu ninka ima nuujinin bay tiri qaala nebigu wuxuu yidhi fa inahu camuki adeerkaa waaye falyalij calayki ha kuu soo galo ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wاlcamalu calىa hada camalku kan waay cinda bacdi ahli اlcilmi ahlucilmiga qaarkood agtooda min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalamna ka mida iyo wagayrihim karihuu waxay naceen oo ay xarimeen labana اlfaxli ninka caanaha sababtiisa ku yimid darteed waxbay ku xarimeen wاlأslu fi hada xadiidu caaisha masaladan asalkeedana waa xadiidka caaisha waa kan waqad rakasa bacdu ahli اlcilmina way rugseeyeen fii labani اlfaxli bimacnaa wax xaaraantinimo ah kama dhalinin wاlqowl اlأwalu asaxu qowlka hore ayaana xoog badan waa xadiidkaasaas ku yimid qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa malik bnu anas xaa xadaana alansaariyu qaala xadaana macnum qaala xadaana malik bnu anas can ibni shihaabi can camri bni shariid wahuwa abulwaliid alطaa'ifiyu hiqat can ibni cabaasin anahu su'ila can rajuli ibnu cabaas baa waxaa la su-aalay nin lahu jaariyataani laba naagood qabo ardacat ixdaahumaa midood ay nuujisay jaariyatan gabar wlukhraa midda kalena gulaaman wiil ayay nuujisay ayaxilu lilgulaami wiilka ma u xalaal noqonaya an yatazawaja inuu guursado biljaariyati gabadha faqaala laa maya guulna sababtuna maxay tahay labadooduba aabbay wadaagaan ninkaas leanna wiilkuna wuxuu nuugay caanihii odagaas gabadhuna waxay nuugtay caanihii odaygaas faqaala laa buu yidhi maya alliqaaxu waaxidun caanihii laga cabay mid un waayo hal caana yacni ma hal meelay ka imaadeen caanihii laga cabay ayb hadhow hadhihin misay hal meel uga imaadeen midaana naagaa nuujisay kana naag kalaa nuujisay hadhihin ee ninka labada naagba caanaha ka keenay mid un sow maaha marka alliqaaxu waaxidun marka saas qaala wuxuu yidhi alimaam abuu ciisa wahada tafsiru labani lfaxli labanu lfaxli tafsiirkiisa waayuu yidhi kan wa hada alaslu fi hada albaab waana asalka kan fii hada albaabi baabkan wa huwa qowlu axmeda wa isxaaq waana imaam axmed qowlka ou qabo iyo isxaaq sidoo kale jumhuuru saxaabana qowlkaasay qabeen shaafici iyo maalik iyo awsaacina qowlkaasay ku tageen khilaaf marka xoogaa qadiim abaa jiray oo ibnu zubayr iyo ibnu cumar iyo ayagu ay leeyihiin aabba ninkaas labanulfaxliga wax tahiira male laakiin waa khilaaf laga xoog badan yahay baabu maa jaءa laa tuxarimu اlmasatu wاlmasataani baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid laa tuxarimu ma xarimayso almasatu halmar nuugmada wاlmasataani iyo laba jeer nuugis yani baabkani wuxuu leehay hal mar oo la nuugo ama laba mar oo la nuugo waxba ma xarimayso qaala xadaanaa moxamed bnu cabdilacla moxamed bnu abd cabdilacla asancaaniyu makhtuudaadku waxay dhigayaan moxamed bnu caliyin waana khata waa moxamed bnu cabdilacla muxuu ku dhig adig moxamed bnu cali makhtuudaadkaa qorayaan hoos wax ma ku qora cabdulaclaadaana sawaabka qaala xadaana almuctamir bnu sulaymaan qaala samictu ayuba yuxadiu can cabdillahi bni abi mulaykata can cabdillahi bni zubayr can caaishata can اnabiyi salى اllahu alayh waslama qaal laa tuxarimu lmasatu wala lmasataani hal marnuugmada iyo laba marnuugistu waxba ma xarimaan aimada qaar marka xadiidkan mafhuumkiisa waxay ka qaateen saddexda inay wax xarimayso haddii la yidhaha halna ma xarimto labana ma xarimto waa inay saddexda xarimaysaa marka imaam axmed baana sidaas ku tegey ayb qaar kalena waxay ku tageen ahlucilmigu imaamu shaafici oo kale shan shan ilaa uu shan jeer uu nuugo waxba kuma xaaraan noqonayo wuxuuna ka qaatay xadiidkii muslim khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna shan nuugmo oo la yaqaano waxbay xarimaan isaga marka wuxuu yihi shan wixii ka yar afar iyo saddex iyo waxba ma xarimaya marka laba mafhuumaa iscaariday marka meeshan khamsu radacaatin mafhuum mafhuumka ku jiro iyo midkan mafhuumka ku jiro laa taxru laa tuxarimu lmasatu wala lmasataani culimada marka waxay yidhaahdeen qaarkood mafhuumka shanta xoog badanoo xagga isnaadka marka la fiiriyo kan kaasaa ka xoog badan lianna kan isnaadkiisu xoogaa khilaaf iyaa laga keen keenay labada mafhuum marka qaabkaasay u rajaxeen qaar jumhuuru ahlilcilmina waxay u badan yihiin qaliilu radaacati wa kahiiruhu yuxarimna nuugma yar iyo nuugma badan labaduba way xarimayaan qowluljumhuur saas waa isaga shaafici isaga wuxuu qabaa shan axmedna saddex ayaaba xarimayso wahaakada qaala wafi lbaabi can umi lfadli waabi hurayrata wazubayr wabni zubayr warawaa غayru waaxidi hada اlxadiiثa can hishaam bni curwata can abihi can cabdillaahi bni الzubayr can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama qaal laa tuxarimu اlmasatu wاlmasataan qaala warawaa moxamed bnu diinaar can hishaam bni curwata can abihi can cabdillaahi bni الzubayr can الzubayr can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslam wazaada fiihi moxamed bnu diinaar wuxuu ku daray can الzubayri can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslam wahuwa غayru maxfuudin والصحيiح عnda أهل الحadيiث xadيiث بن أbي مuلaykة عن cabdاللahi بن الزuبyر عن cائشhaةa عن النبي slى الlه عليه وsلم kaasaa صحيiح marka khilaafkan ku jira darteed ayaa mafhuumkan waxaa looga rajaxay mafhuumka خaمس رaضacaatin لأnna kaas wax khilaafa kuma jira sanadkiisa ayb qala xadiiثu caaishaةa xadiiثu xasanu صaxiix qala wاlcamalu عalى hada cinda bacضi ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama wagayrihim camalku marka sidaan waay ayb wa qaalat caaishatu caaisha waxay tihi unzila fi اlqur'aani marka camalka sidaan waaye labada inaynan waxba xarimaynin caaisha waxay tihi unzila fi lqur'aani qur-aanka waxaa lagu soo dejiyey casharu radacaatin macluumaatin fa nusiqa waa la nasakhay min dalika kaagaas khamsun ayaa lagu nasakhay wa saara wuxuu ahaaday ilaa khamsi radacaatin macluumaatin fatuufiya rasuulu llahi sala l slam nabiga waa la oofsaday walamru calaa dalika arrinku isagoo sidaas ah isagoo sidaas maxaa laga wadaa iyadoo la akrinayaa cashru radacaatin qur-aan la akriyay ahayd waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay khamsu radacaatin ayb iyadoo la akrinayaa nebigu dhintay ee iyadoo la akrinaya haddii nebigu ou dhintay hadda qur-aanka aayad ku jirta maa jirto khamsu radacaatin macluumaatin miyaa qur-aanka ku jirta maya see la yeelaa marka culimadu waxay yidhaahdeen iyadoo la akrinayo waxaa laga wadaa iyada lafteeda waa la nasakhay tilaawatan waa waxay ka mid tahay min al min almansuuqi tilaawatan laa xukman iyadoo ka mid ah saxaabadii qaarkoodna weliba nasakhaas waa dambeeyey ilaa bacdi saxaaba uunan soo gaarinba nasakha oo ay akrin jireen qur-aan ahaan mar dambay ogaadeen gadaalay ka ogaadeen yacni nebigu markuu dhiman rabay agteedaa la nasakhay rasuulkii waa dhintay qaar badanoo dadkii ka mida ma aynan ogeyn xataa in la nasakhay waa iska akrin jireen qur-aan ahaan bay u akrin jireen gadaale haddana ka ogaadeen marka nebiga oo yacni arrinta iyadoo sidaasuu nebigu dhintay macnahaasaa laga wada marka shaafici qowlkaanuu qabsaday marka khamsu radacaatin shan jeer markuu nuugo ayay wax ku xaaraan noqonayaan afar mar iyo saddex mar iyo ajnebi unbaa kala ahaanaysaa haddana haddana maraadki see loo xisaaba marka mararka see loo xisaabaya waxaa loo xisaabayaa cunugu hadduu naaska afka geliyo cabaar uu nuugo uu ka tago haddana uu kusoo laabto waa laba jeer waa ka tegay waa kusoo laabtay saddex baa loo xisaabay ayb marka un shan jeero sidaas marka u kala tagsan ayb qال وxadثna bdlika إسxاaq بن muسى الأنصاaري qال xadثna mعن qال xadثna مالك عن cبد اللahi بن أbي بكر عن cمرة عن cائشhaة بhda wabihada kanat caaishatu tuftii caaisha sidaanay jawaabi jirtay wa bacdu aswaaji nabiy sal l slam nabiga xaasaskiisa qaar ka midana sidaan bay jawaabi jireen wahuwa qowlu shaaficiyi waisxaaqa wa qaala axmedu imaam axmedna wuxuu yihi bixadiidi nabiy sal l slam laa tuxarimu lmasatu wala lmasataani hal iyo labo waxbama xarimaan saddex wax waa xarimayaan saasuu ku tegay axmedna wa qaala wuxuu yidhi in dahaba daa'idun mid hadduu ku tago ilaa qowli caaishata qowlka caaisho fii khamsi radacaatin ahna fahuwa madhabun qawiyun waa madhab xoog badan oo daliil xoog badan watowa wajabuna canhu waana ka cabsaday an yaquula fiihi shay-an inuu wax ka yidhaahdo imaam axmed marka inuu wax ka dhahana waa ka baqay maadaama xadiis kusoo arooray waqaala bacdu ahli lcilmi min asxaabi nabiyi sala allahu alayhi wasalama wagayrihimna waxay dhaheen yuxaram yuxarimu qaliilu radaaci wa kahiiruhu wax yar iyo wax badan way xarimayaan hal mar haddii haweenta caanaheeda calooshaadu ay galeen adoo yar waa ku xaraan noqona idaa wasala ila aljawfi gudaha hadduu gaaro whuwa qwl sfyaan الthawriyi wmalik bni anas wاlawsaaciyi wcabdillaahi bn اlmubaarak wawakiicin waahli اlkuufa marka ahlucilmiga jumhuurku sidaanayba qabaanba ayb jumhuurku sidan ayay qabaan ayb intaasna marka waa inta nuugmadu ay xaaraan ku noqonayso qaala baabu ma jaءa fi shahaadaةi اlmarأaة اlwaaxidaةi fi الradaac halkaana masalo kalau keenaya wuxuu leeyahay hal naag hadday ka markhaati kacdo nuugmo wax ku saabsan wixii ku yimid shahaadada badanaad waxaan ognahay ugu yaraan laba ninaa loo shardiya nisaabka shahaadada marka laga hadlaayo waxyaabaha laga markhaati kacaya qaarna afaray u baahan yihiin afartu waa zinada marka laga markhaati kacayo afaray u baahan tahay waxna waa labo waa xuduudda iyo cibaadaadka iyo xuquuqda iyo laba nin ayaa loo baahan yahay amwaal wuxuu hadday maal ku saabsan yihiinna ama laba nin ama hal nin iyo laba naag waa geli karaan suurat lbaqara waa ka ilaahay ku sheegay qeybna hal nin oo keliya ka markhaati furi kara bis waa ramadaanka bisha ramadaan hal nin waa ku filan yihi qeybna naagaha ka markhaati galo waa wixii nuugmo ku saabsan iyo umul umulnimada iyo xaydka iyo iyagaa badanaa arki karo naagaha ka markhaati fura afar naag yaa ka markhaati furayso ayib hadda halkan wuxuu noo keenay haweentu hadday ka markhaati kacdo inay iyada wax nuujisay qofkii kalena waa ku waa ku inkirsan yahay sidee la yeelaha sidan ugu baabaystay oo kale bukhaarina ugu baabeeyey qaala xadaanaa caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim can ayuba can cabdillaahi bni abi mulaykata qaala xadaanii cubayd bnu abi maryam wahuwa almakiyu maqbul can cuqbata bni اlxaarif qaala waxa uu yihi wasamictuhu min cuqbata qaaladan waxa dhahaya waa ibnu abi mulayk cabdullahi bn abi muleyka wuxuu yidhi wasamictuhu min cuqbatana waan ka maqlay toos waa uga maqlay haddana waa siduu ku warinayo cubayda u dhaxeeya walaakinii lixadiidi cubaydin axfadu laakiin xadiidka cubayd ayaan xifdi badanahay qaala wuxuu yidhi tasawajtu imra'atan naag ayaan guursaday fa jaa-atna imra'atun markaan isguursanay naag baa noo timid sawdaa-u madow faqaalat waxay tidhi inii qad ardactukumaa tan aada guursatay iyo adigaba anaa idin nuujiyey faataytu nabiya sala allahu alayhi wasalam nabigan u imid faqultu waxaan idhi tasawajtu waxaan guursaday fulanata binta fulaan fa jaa-atna imra'atu naag baa noo timid sawdaa-u madow faqaalat inii qad ardactukumaa waa idin nuujiyey bay tidhi wahiya kaadibatun baan bayna sheegay waa isaga siday la tahay qaala wuxuu yidhi fa acrada canii waa iga jeestay nebiga qaala faataytuhu waan u imid min qibali wajhi wejigaan uga imid haddana xaggiisa faqultu waxaan idhi innahaa kaadibatun waa been mid been sheegayso qaala wakayfa bihaa sideebaa marka ay kugu sugnaanaysaa waqad zacamad iyadoo sheegtay annahaa qad arda qad ardacatkumaa inay idin nuujisay dachaa canka war iskaga tag iskaga tag marka waxaa muuqanaysa rasuulka halkaan naag warkeeda u aqbalay bis marka shahaadat lmurdacati alwaaxida in la aqbali karo ayb marka dachaa canka ka tag ma waxaa laga qaadanayaa min baabi alwarac uga tag xalaal miirad ahaan uga tag miya mase waaba kaa xaaraan biyaqiin inay xaaraan kaaga tahay ahlucilmiga qaar badan oo kamida waxay leeyihiin macnuhu waxaa weeyaan war adiga ka xalaal miira maadaama shaki lagaa geliyey iskaga tag dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka oo kalaw ee hadda xugun rasmi ah oo markaa la xukumay oo qaadi xukumay maahan bay dhahay oo kale mas'alo waayo taas waxaa kaloo xadiidka laga qaadana ee radaacu nuugmadu waa maanic ma maanicu marka axkaamta us-uuliyiinta waxay u kala saaraan xugun wadci iyo takliif maanicu marka wuxuu ku jiraa axkaamta oo wadcigaabay ka mid tahay maanicu waxaa loo qeybiyaa marka maanic lilibtidaa maanic lidawaam maanicun lilibtidaa'i wadawaam radaacu marka waa maanicun lilibtidaa'i wadawaami oo macnuhu waxay tahay haddii uu isagu joogo lama bilaabi karo nikaax naag adiga gabar adiga kula nuugtay ma guursan kartid oo ma bilaabi kartid haddii idinkoo isqabo ou radaaci yimaadana maxay noqonay iyadana haddii idinkoo markaa isqabo ou yimaadana radaaci nikaaxii marka waa baaba-aya nikaaxii wuu baaba-aya marka yamnacu lilibtidaa'i walidawaami intaba waa mancinay ayb marka wuxuu leeyahay dachaa cankadana marka min baabi lwarac inay tahay baa aimo badan ay ku ay tilmaameen qaala xadiidu cuqbata bni اlxaarif xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaa gayru waaxidi hada اlxadiida can ibni abi mulaykata can cuqbata bni اlxaarif walam yadkuruu fiihi can cubayd bni abi maryam ma aynan sheegin walam yadkuruu fiihi dachaa canka intaana sheegin والcml عlى hda الxadiiث waay cinda bacضi أhli الcilmi min أصxaabi الnabiyi sal ه l slm wغayrihim ajaazuu waxay socodsiiyeen oy ogolaadeen shahaadaة اlmarأaةi الwaaxidaةi halka naag fi radaaci nuugmada hal naag waa ku filan tahay nuugma inay ka marqaati kacdo maalik isaga wuxuu leeya waa la aqbalaa hal naag haddii laakiin deriskii iyo kale ay og yihiin arrintaas waa inay shuhra jirtaa buu shuhra inay jirto haddii marka iyadiina ay leedahay anaa labadan nuujiyey deriskii iyo dadkii xaafadaha deganaana ay og yihiin waa la aqbalaa warkeedaas keligii haddii kale may u leeyahy leanna haddii kale naag walba hadday doonto inay qoys isqabo waa kala waa kala kaxayn kartaa haddii warkeeda la aqbalaa la iska yidhaahdo naagtii rabtaba inay nin iyo naag kala dirto anaa nuujiyey bay dhahaysaa haddaan markhaati kaaniya waxba la dhehaynin anaa nuujiyadayda lagu kala tegaayo hadda waxaa weeyaan naagtii inay doonto inay qoys kala kaxaysaba waa u kala kaxaynaysa waa in marka qariino iyo wax un inay jiraan waa marka ayb wa qaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas waxa uu yihi tajuusu shahaadatu imra'ati waaxidatin fi radaaci nugmada wa tu'khadu yamiinuhaa dhaarteedana waa la qabanayaa wabihi yaquulu axmedu wa isxaaq wqad qaala bacdu ahli lcilmi waxay dhaheen laa tajuusu shahaadatu imra'atin waaxidatin hal naag markhaatideeda socon mayso fi radaaci nuugmada xataa takuuna akara ilaa ay laba noqdaan ama shan ay ama afar ay noqdaan afar ilaa ay noqdaan ayb wa huwa qowlu shaaficiyi shaafici isaga wuxuu leeyay hal naag ma anfacayso inay afar naag noqdaan afarta naag laba nina ila udhigmayaane weliba isagaan filayaa inuu leeyahay haddii warkeeda la aqbalaayo halka naag naag hadday doonto inay qoys fasaadisaba waa iska fasaadinay marka anaa nuujiye kala tagay leedahay marka waa inay markhaatiyaalku halma anfacayo isaga marka xadiidkan dacaha cankada min baabi lwarac ayuu ka dhigayaa hadda taxriim ka dhalan maayo wcabdullaahi bnu abi mulaykata huwa cabdullaahi bnu cubayd illaahi bni abi mulaykata wayukna aba muxamed wa kaana cabdullaahi bnu zubayr qad istaqdaahu cala aa'if cabdullahi bnu zubayr baa daa'if madax uga dhigay qaali uga dhigay wa qaala bnu jurayjin can ibni abi mulaykata adraktu talaatiina min asxaabi nabiy sal l slam soddon saxaabi buu soo gaaray qaala samictu ljaaruuda yaquulu samictu wakiican yaquulu laa tajuusu shahaadatu imra'ati waaxidatin fi radaaci fi lxukmi xagga xukunka feeri wa yufaariquhaa fi lwaraci bal feeri marka sida u kala saara xagga xukunka ma la xukumaayo labadan qof inay kala tegayaano xaaraan ay kaa tahay waa ka tegaysaa ma la xukumaayo laakiin fil warac ka xalaal miiro waa la dhihi karaa ayb laa tajuusu shahaadatu imra'ati waaxidati fi radaaci fi lxukmi xagga xukunka wayufaariquhaa fi lwaraci xagga waracnimadana waa faaruqaya ayb qaala baabu maa jaءa ana radaacata laa tuxarimu ila fi الsigari duna alxawleyni mas'alo kale waay tana radaaca ku saabsan radaacadu ma xarimayso ilaa yaraan maahan inay ku dhacdo duuna alxawleyni weliba laba sano kaho ka hoose ayb laba sano ka yar unbaa nuugmadu ay wax ku xarimaysaa marka muxuu ka wadaa hadday laba sano ka badan tahay oo cunugiyo saddex jir afar jir shan jir isagoo abuu nuugay haween wax taahiira male nuugmadaas ayb marka radaacu lkabiir laa yuahir qofka weyn nuugmadiisu waxba ma taahiirinaayo ayb sidaasuu tarjamada u wataa waana qowl ljumhuur sidaas ayb qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa abu cawaana can hishaam bni curwata can faatimata binti lmundir xaaskiisuu ka warina waa xaaskiisa can umi salamata qaalat qala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa yuxarimu min aradaacati nuugma laa yuxarimu ma xarimayo min aradaacati nuugmada xaalow u ka mid yahay ilaa maa unbaa xarimaya fataqa furo oo waasiciyo alamcaaa mandhicirada fi tadyi naaskana ah dhexdiisa wa kaana ahaadayna qabla alfitaami naaska go-a ka hor qaala hada xadiidun xasanun saxiix marka ilaa maa fataqa alamcaa caanaha iyay u furayaan mandhiciradana ilmaha yaryarkay u furaan oo ilaa nin labaatan jira hadduu naag caanaheed cabo mandhicirkii maa ugu weynaanaya ma ugu furmaya wax ugu furmaya ma ilaa maa fataqa alamcaa marka wuxuu ka wadaa wixii qofka riwaayadka qaarna waxay dhahayaan maa anshaza laxma wixii hilib soo dhaliyo qofka uu ku koro wixii qofka uu ku koro yani wixii hilibka uu ku koro wa anshaza alcadma lafahana yani adkeeyo waana ilmaha yaryarka dabcan taas ayb fi tadyi marka uu leeyahayna de ilmaha yaryar unbaa naaska afka la galo ee nin weyn hadda haween naaskeed afka lama gelayo ayb wa kaana qabla alfiaam qabla alfiaamna waa labada sano ka hor walwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayn ayb qaala hada xadiidun xasanun saxiix xadiidkan marka waa xugun caam a waa arkaysa oo nebigu si caamo xukunkan u sheegay ayb xadiid kalea jiro muslim uu warinaayo haween baa nebiga u timid markaasay waxay tihi imra'atu abi xudayfa waxay tihi saalim wuxuu gaaray nin intuu gaaro yacni waa qaan gaaray waa ii soo gelayaa anigana dhibaan ku qabaa ee isagana abu xudayfa unbaa wiil ka dhigtay maahane aniga ma dhalin oo ajnebi baan kala nahay waana igu dhib mar walbaa gurigiibuu soo gelayaa gurigiibuu ku koray kama maarmo anigii oo dharkii shaqada iyo wato ayuu iisoo gela markaasuu nebiga wuxuu yidhi ardiciihi nuuji taxrumii calayhi waa ka xaaraam noqone xadiidkaas marka culimada ahlucilmiga waxay u badan yihiin oo yidhaahdaan waaqicatu cayn waa waaqicatu cayn waaqicatu cayn waxaa la yidhaahdaa mas'aladaas fadwo lagu fadwooday nebiga waa xugunaa loo keensaday xukunkaasoo jawaabay xukunka masalada sidaasoo kale noqoto ama waaqicatu cayn la yidhaahdo ama xugun nebigu xukumayna cumuumka ma dhasho usuul fiqiga marka la baranayo waxaa la yidhaahdaa cumuumku maxaa lagu tilmaamaana min cawaarid alalfaad min cawaarid alalfaad ee maahan bu ay yidhaahdaan cawaarid alalfaad marka la yidhaha maxaa baxaaya ficilkii baa baxaayo waxaa baxaaya xukunka oo qadaa rasuulu llahi sal ll ly slama shufcata nebigu wuxuu xukumay shufca u xukumay nin deris buu shufca u xukumay wuxuu ugu xukumay macaani badan baa ku hoos laabnaan karo cumuum lagama dhalin karo lama dhihi karo ayi deris shufcau leeyahay ma la dhihi karo sida xanafiyadu dhahaan qalad waay oo yacni ma ma ma xoog badna ayb haweentani marka danay nebiga u sheegatay daruuray u sheegatay binaan calaa dalik ayuu ugu saamaxay sidaas ee tashriic caama maahan marka oo qof walbaa uu leeyahay ma aha saasayna culammadu u badan yihiin xaasaskii nebigana sidaasay u fahmeen marka laga reebo caaisha radia allahu canha caaisha iyada cumuumay ka fahamtay oo qofkii iyada inuu usoo galo oo kala rabo waxay dhihi jirtay gabdhaha ay habaryarta iyo u tahay oo kale ayay caanihiina siiya dhihi jirtay see caanaha loo siinaa marka waa loo lisayaa marka waa cabayaa ila ninku nin weyn weeyaan haween cawradeed ma arki karo wax aada yani maaso waa wax adag marka caanihii buu cabayaa shan jeer waa usoo geli jiray marka caaisha umu salamo iyo xaasaska kalena waxay dhihi jireen annaga waxay nala tahay qisadaas oo abu xudayfa qiso iyaga ku gaara inay ahayd ayb saasay dhihi jireen sidaasaana toosan ayb ahlu cilmigana u badan yihiin ayb qaar culimada kamida waxay yidhaahdeen iyagu wax dhexdhexaaday kasoo saareenoo waxay dhaheen radaaculkabiirku khalwada iyo ayuu banayna ayuu ta'hiir ku leeyahay laakiin nikaaxa iyo ta'hiir kuma laha ee qof adiga aada la khalwoon karto ee haddana lagu leeyahay waa guursan kartaa maxay tahay xoogaa qowl shaad ah waay qowlkaas maa dadka qaar marka aqwaashay soo akriyaan soo akrinayaan soo akrinayaan midka ay is yidhaahdaan kanaa shaad ah bay ku dhagaan tatabucu shawaad marka ma fiicna culumta qofka inuu raac raaco masaa-isha shaadka ahna oo waadixaadka uu ka tagana waxay tusaysaa himo aada u liidata wa ibnulqayim sida qaala waalcamalu calaa hada cinda akari ahli lcilmi camalku sidaan waa yiri ahlucilmiga badankood min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam ah iyo wagayrihim ana aradaacata nuugmadu laa tuxarimu ma xarimayso ilaa maa kana duna alxawleyn laba sano wixii ka hooseeya maaha wamaa kaana bacda alxawlayni alkaamilayni labada sanad ee dhammaystirma wixii ka badanna fa inahu laa yuxarimu shay-an waxba ma xarimayo ayb wafaatimatu bint lmundiri bni zubayr bni alcawaam wahiya imra'atu hishaam bni curwa qaala baabu maa jaa maa yudhibu madamata aradaaci nuugmada dimadeeda ama yacni eedeeda waxa qofka ka tegsiinayo ayb madamat aradaac waxaa laga wadaa ibnulatiir sida uu leeyahay alxaqu waalxurmatu waa xaqa iyo xurmada alatii yudamu mudayicuhaa madama waxaa la yidhaha xaqa iyo xurmada qofka lagu eedeynayo hadduu dayaco maalan qof baa adii xaq kugu leh haddii xaqiisa aad kasoo bixi weyso oo dayacdo waa lagugu eedeynaya waa lagugu caynaya marka madamatu radaac waxay tahay marka naagtii ku nuujisay xaqa iyo xurmada ay kugu leedahay in lagugu ceebeeyo maxaa kaa tegsiin kara way tarjamada macnaheeda qala xadaana qutaybatu qala xadaana xaatimu bnu ismaaciil can hishaam bni curwata can abiihi can xajaaj bni xajaajin اlslamiy wa huwa maqbul waliabiihi صxbat can abiihi anahu sa'la nabiya sala allahu alayhi wasalam nebiguu su-aalay yaa rasuula allah maa yudhibu canii maxaa iga tagsiinayo madanata aradaaci nuugmada eedeeda yani haweentii i nuujisay xaqeeda inaan gudan waayo eedda iiga imaanaysa maxay igaga tegaysaa w faqaala wuxuu yidhi guratun addoon cabdun addoon ow amatun guradii buu fasiraa guratun yani fool cad cabdun addoon ow amatun ama addoon haddaad siiso yacni addoon ama addoon ma qiimihiisa aada siiso ee ninkaasi haweentaa waa abaal dhacay ma la dhahayo marka qaala hada xadiidun xasanu saxiix qaala haakada rawaahu yaxya bnu saciidin ilqaطaan waxaatim bnu ismaaciil wagayru waaxidi can hishaam bni curwata can abiihi can xajaaj bni xajaaj can abiihi can الnabiy sal l slam qaala warawaa sufyaan bnu cuyaynata can hishaam bni curwata can abiihi can xajaaj bni abi xajaaj saas abi ayuu kusoo daray can abiihi can الnabiy sal l slam waxadiidu bni cuyaynata gayru maxfuudin marka xajaaj ibnu xajaaj baa ninkan la yidhaha ma ahan xajaaj ibnu abi xajaaj ma aha qaala wasaxiixu maa rawaa haulaai can hishaam bni curwata can abiihi wa hishaam bnu curwata yukna abalmundir waqad adraka jaabira bna cabdillaahi wbni cumar qaala wamacnaa qowlihi maa yudhibu canii madamata aradaaci yaquulu inamaa yacnii bihi wuxuu u jeedaa dimaama aradaacati nuugmada eedeeda wa xaqahaa iyo xaqeeda yaqulu idaa acطayta almurdicata haddaad siiso haweentii ku nuujisay cabdan ow amatan faqad qadayta dimaamahaa waad gudatay xaqeedii ama xurmadeedii yani xurmadii baad gudatay lagu eedayn maayo waayo macnaha laakiin weli xaq waa kugu leedahay dabcan qaala wayurwaa can abi طufayl qaala kuntu jaalisan maca nabiyi sal l slam nebigan la fadhiyey id aqbalat imra'atun haweeney baa soo qaabishay fabasada annabiyu sala allahu calayhi wasalama ridaa'ahu nebiga go-iisiibuu intuu iska soo qaaday buu ufidiyey ayuu u fidiyey xataa qacadat calayhi ilaa ay ku fadhiisatay korkiisa falamaa dahabat markay tagtay qiila waxaa la yidhi waa arrintii baa la su-aalay haadi waxaa la yidhi haadihi tani kaanat ardacat الnabiya salى اllahu alayhi wasalam nebigii nuujisay qaala baabu maa jaءa fi اlamati tuctaqu walahaa zawjun addoonta la xoraynayo ninna leh tarjamadan marka wuxuu leeyahay addoon ayaa la xoreeyey ninna waa leedahay siday noqone ninkaasi marka hadduu xor yahayna haweentaasi khiyaar uma furna iyada leanna iyadaaba awal addoon ahayd oo addoonnimadii ka soo baxday haddii laakiin iyada ay xornimo heshay ninkeeduna addoon ou ahaa addoonnimadana baaqi ku yahay khiyaar bay leedahay waxa la yidhaha khiyaar khiyaarkaas marka waxay tahay inay isaga baaqi ku noqoto inuu isaga qabo ninkeeda ahaado inay doorato iyo inay ka tagto oo iyada marka ay fasakhato maadaama iyadu ay xor tahay isaguna addoon ayb jumhuurku sidaasay u badan yihiin khiyaar bay yeelanee haddii ninku uu yahay xor hadduu yahay addoonan ujeeda cafur ayb khiyaarkaas marka intee uu ku egyahayna xukunkan iyadoo og markay xorowday kadib hadday gogol la gashay isuna makanisay tamkiinkaasi waxaa weeyaan khiyaar ay dooratay inay la joogto ninkeeda hadhow kadib marka fasaq ma laga yeelayo mar dambe laakiin haddii xukunkan ay jaahil ka ahayd ay tiraahdo anugu khiyaar inaan leeyahay ma ogeyn waa la ogolaana qaala xadaanaa caliy bnu xujirin qaala akhbaranaa jariir bnu cabdilxamiid wahuwa adabiyu can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata qaalat kaana zawju bariirata bariira ninkeeda cabdan addoon buu ahaa fakhayarahaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa khiyaar geliyey fakhtaarat nafsahaa nafsadeedii ka dooratay walow kaana xuran hadduu xur ahaan lahaa lam yukhayirhaa nabigu ma khiyaar geliyeen ayb idan marka wasfiga khiyaarka keenaayo xukunkana taahiirka ku leh waa maxay waa riqiga waa cubuudiyada ayb riwaayaadka qaar waxay leeyihin kaana zawjuhaa cabdan aswada addoon madow buu ahaa sawaadku marka taiir male addoonnimadaa taiir male cilalka cilada marka la tanqiixinayo qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa abu mucaawiyata عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا بريرة نinkeeda wuxuu ahaa xor فkhayrhaa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم نبgaa khiyaar geliyey tii hore adoonkana waa xor laakiin riwaayadani kaana زawju bariirata xura waa mudraj caaisha ma dhihin aswad ayaana leh warkaan alaswad ibnu yaziid ayaa leh ayb ibnu xajarna macnahaasuu tilmaamay mudraj inuu yahay imaamu lbukhaarina sidaasoo kale ayuu isaguna tilmaamayo wuxuu yihi qowl lswad munqaطicun wa qowl bni cabaas ra-aytuhu cabda asaxu bukhaarina marka sidaa u kala rajaxo marka xurantu raajix maaha qaala xadiidu caaishata xadiidun xasanu صaxiix haakada rawaa hishaam bnu curwata can abihi can caaishata qaalat kana zawju bariirata cabda caaisha saasay tiri warawaa cikrimatu can ibni cabaas qaala ra'aytu zawja bariirata wa kana cabda addoon buu ahaa yuqaalu lahu mugiif ayaa la dhihi jiray wahakada ruwiya can ibni cumar aada buuna u jeclaa marka riwaayaadka qaar waxay leeyihiin intuu dariiqa ayuu ka daba socon jiray madiina isaga marka yacni inaynan ka tegin ayb nebigu xataa erga ahaan usoo dirsaday qaala wahakada ruwiya can ibni cumar waalcamalu calaa hada cinda bacdi ahli اlcilmi waqaaluu ida kanat اlamatu taxta alxuri fauctiqad la xoreeyo falaa khiyaara lahaa khiyaar male wainamaa yakunu laha alkhiyaaru khiyaarka waxay leedahay idaa uctiqad haddii la xoreeyo wakanat taxta cabdin addoonna uu qabay wa huwa qowlu shaaficiyi axmed waisxaaq warawaa gayru waaxidi can اlacmash can ibraahima can اlaswad can caaishata qaalat kana zawju bariirata xuran fakhayarahaa rasuul lahi sal ا slm wrawى abu cawaanata hada اlxadiiث can اlacmash can ibraahima can اlأswad can caaishaةa fi qisaةi bariirata qaala اlأswad tii hore marka waa isku jiri midaana waa idraajkii baa laga saaray qaala اlأswadu wakana zawjuha xuran riwaayadan dambe wuxuu u keenay inuu ku tuso wakaana zawjuhaa xuran waa min kalaami اlأswad riwaayadii horena inay mudraj ku ahayd qala wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi min ataabiciina waman bacdahum wahuwa qowlu sufyaan athawriy waahli اlkuufa qoladan dambena waxay leeyihin xataa hadday xor nin xor ah haday hadduu qabay oo iyadu ay xorowdo khiyaaray leedahay sufyaan ayaa sidaas qabaa qala xadaana hanaadun qala xadaana cabdatu can saciidi can ayuba waqataada can cikrimata can ibni cabaasin ana zawja bariirata kanat cabda aswada libani lmugiira yowma uctiqat markii la xoreeyey bariiratu addoon u ahaa wallaahi baan ku dhaartay buu yihi ibnu cabaas lakaanii bihi waaba anoo u jeedo fii turuqi lmadiinati madiina jidadkeeda wa nawaaxiha iyo dhinacyadeeda wa ina dumuucahu ilintiisana la tasiilu calaa lixyatihi garkiisa ay ku da-ayso yataradaaha iyada uu iska raaligelinayo litaktaarahu say u doorato falam tafcal maynan samaynin bani aadamka marka qalbigiisa waxaa gala mararka qaar ta'hiir aad u xoog badan bay ku yeelanaya hadda ninkani hadda waa nin weyn waxaa la leeya ilintiisu garkiisay ka da-aysa waa nin gar leh haddana marka hawaantii hawaantaas baa qalbigiisa uu siiyey iyadoo jecel yahay iyadoo rabaa marka qofku bani aadamka yacni sidaa inta xubbi ku dhaco heerkaas inuu la gaaro waa dhacdaa wax qariiba maaha waxaan filaa ibnu xasmi kitaab uu ka alifay jacaylka iyo cishqiga iyo waxyaabahaasuu kitaab ka qoray waa qariib marka culimada qaarna xadiidkanay ku keenaan ninkani hadda waxaa laga yaabaa qof inuu is yidhaahdo war maxaa qofkani haye maxaa maxaa ku dhacay waxyaabaha qalbiga galo si kale un inay uga baxaan maahane wax saameyn weyn yeelanayo qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wasaciid bnu abi carubata huwa saciid bnu mihraan wayukna abanadri abunadri ayaa loogu kunyeeyaa hada akiruhu wallahu aclam wsala اllah wslama cla nabiyina mxamed